wax wanaagsan dhegeystayaa halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka subaxa howlwadeenna ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo tababar as-aasiya lagu soo xiray magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka soomaaliya oo kulan la qaatay madaxa ka tirsan hay-adda w f b guddiga gurmadka abaaraha somalilan oo ka hadlay gurmad ay gaarsiiyeen bulshadu abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada somalilan munaasabadda tababar lagu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidanka badda oo muqdisho lagu qabtay golaha wasiirada jubbaland oo kulan ka yeeshay xaaladaha amniga iyo abaaraha ku dhuftay jubbaland xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo lagu doortay magaalada baraawe
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo jimco ah taariikhdu waxa ay ku deegan tahay kob iyo tobanka bisha labaad sanada labakuniyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warka subax ugu waamay iminkan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan howlwadeenno ka tirsan dowladda ayaa waxaa tababara as-aasiah lagu soo gabagabiyey magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee cabdisaami ee xukuumadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa waxaa uu soo xiray tababar as-aasi ah oo dibanaastiyada soddon iyo afar shaqaalo dowladeed ah tababarka uu soo agaasimay machadka dibanaastiyadda ayaa soconayay intii u dhexaysay shantii ilaa iyo koob iyo labaatantii janwari uguna qaadanayay casharo as-aasi ah oo la xiriira diblomaasiyadda iyo sidoo kale hamaamuuska la xiriira sida loo xaqiijin karo agaasimka macadka waxaana agaasimaha macadka cabdiweli xasan xuseen oo carabaabay rajadiisa macadka qabo ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu yahay mid muhiima sidoo kale loo baahan yahay inay shaqaaluhu ka faa'idaystaan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo asna ka hadlayay xafladda ayaa waxa uu sheegay inay tani caddaynayso in macadka jihaad u yahay tababaridda iyo sidoo kale inuu bixiyo fursooyin ku habboon diblomaasiyadda kuwaas oo baahiyadu loo qabo ayna intooda badan yihiin kuwa bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiinna si kor loogu qaado heerka adeegyada da xiritaanka tababarka ayaa waxaa goobjooga ka ahaa wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya adeeyaha joogtada ah ee wasaaradda sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo qeyb ka ahaaye shirka lagu soo goodiyey magaalada muqdisho dhanka kalena wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxa ka socotay hay-adda w f b wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya duqaan axmed faarax ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay madaxda w f b ee soomaaliya qabeeri danlama lanka ayaa looga hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale sidii loo fududeyn lahaay culimaadyada gargaarka deg dega ah sidii u gaaraan dadka amase goobaha ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu ay ku dhufteen ee xaaladaha nooleeda iminka la daala dhacaya alkhabiir dollam ayaa wasiirka waa wasiir duraana uga mahad celiyey sida xukuumadda soomaaliya ay u fududeynayso howlaha gurmadka abaaraha waxaana uu sheegay in dhankooda ay ku dadaalayaan in dadka cunnada u baahan ay gargaar iyo sidoo kale si dhaqsi ah ku helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin oo gargaarku u hormayo dabayntiina wasiirka gaadiidka ayaa bogaadiyey dadaalka ay w f d waxaana uu dhanka kale shacabka soomaaliyeeda u baaqay inay gacmaha isqabsadaan oo isku gargaaraan haatan ayaa kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo abaaro xoogan ay dalka ku dhirteen intooda badanna ay haatan yihiina kuwo gobolla dalka ay sameeyeen mase ay saameeyeen abaarahaasi deegaanada jubbaland iyo sidoo kale maamulka iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada dalka ayay si xoogan u saameeyeen abaaraha haatan ku dhigtay dalka waxaana horey dowladda soomaaliya ay u sheegtay inay gurmad mase dadaal ku bixinayso sidii loo gargaari lahaa dadkaasi munaasabada tababar lagu soo xirayay saraakiisha iyo sidoo kale saraakiil xigeena ka tirsan ciidanka badda ee waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho guryaheena faadima cabdulqaadir xasan ayaa ka
halkan waa xarunta turki soome magaalada muqdisho waxaa tababar taqasusi ah oo afar bilood socday loogu soo xiray saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ee ciidamada badda iyo ilaalada xebaha soomaaliya munaasabadii tababarka loogu soo xirayay waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaan yuusuf raage iyo taliyaha ciidamada badda admiraal cabdixamiid maxamed dirir saraakiil kaloo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku sugnayd halkan khudbadda ay socotay oo munaasabadda lagu guda jiray waxaa hadalka qaatay ugu horeen jenaraal odwaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka badda waxaan dareemi karnaa baahiyaha iyo culaysyada aadka u faraha badanee naga heesta marka waxaan dhihi karnaa runtii tanu waxay qayb ka tahay ee kasoo kabashada ee meeshii aan ku dhacnay dada halkaan maantay saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ayagoona shahaadada ku guddoomay dabcan waxaad garan kartaan wakhtigii aad ciidanka kusoo jirteen kuliyaddan tababarrida horead kusoo qaadateen iyo maanta midka aad qaadanaysaan sababaha laydiin siinaayo iyo baahiyaha ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka baddu ay idiin qabaan waxaan rajaynaa inay tahay mid aad dareemi kartaan runtii waxaa idin saaran mas-uuliyad aad u weyn
magaalada caasimada ee muqdisho waxaa xusid mudan in sidoo kale maanta lagu qabtay dabaaldega sanad guuradii konton toddobaad ee ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliya waxaana munaasabadaas kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya inta lagu guda jiray dabaaldega munaasabada ciidamada badda taliyaha ciidamadaas taliyaha ciidanka cirka sareeyaal saraakiil kale oo ku sugnayd goobta waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada feestooyin iyo gaardis ayay soo bandhigeen ciidamada maalin maalmaha kale ugu gedisan ayay ahayd maadaama ay u dabaaldegayeen konton iyo toddoba sano guuradooda khudbadihii ayaa la gudagalay ugu horeyna hadalka waxaa qaatay taliyaha ciidanka cer ka sarreeya guute maxamed maxamuud sheekh waxaan u hambalyaynayaa saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo ciidanka iyo xaasaskooda carruurtooda sanad guuradan konton iyo toddobaad waxaan u rajaynayaa horumar barwaaqo bashbash ayaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda meel kastay joogaanba dhankiisa waxaa hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga oo u hambaliyeeyey ciidamada waxaan idinku hambalyaynayaa maalintan qaaliga ah sharafna bay ii tahay inaan ka qayb galo maalmahani waxaa si gaara aniga nin kale halkaa idinla fadhiyo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socdo waxaanu ku jirnay qorshihii kala guurka amisom dalkasi uga bixi lahaayeen taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdixamiid maxamed dirir oo halkaas ka jeediyey ugu dambeyn munaasabadda khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu sheegay inay aad u tayeeyeen ciidamada islamarkaana ay ilaalin doonaan badda mana ogolaan doona ayuu yidhi in si bilaasha kheyraadka baddeena lagala baxo waxaa markaa socota dibudhis aad u ballaaran oo lagu tayeynayo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya isagoo oo aad iyo aad loo tayeynayo n si uu u guto waajibaadkiisa n dastuuriga ah ee shaqo ee waad la socotaan muddooyinkan dambe in badaheennii ay hadda ay awal hadday gorgortan ku jirtay ee maraykan aysan wax gorgortan aysan ku jirin oo ay leedahay dowladda soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaydna ay diyaar u yihiin inay ciidanka badda iyo difaaca heebaha ee soomaaliya ay ka howlgalaan waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed in dib loo yegleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya faadumo cabdiqaadir xasan raadi ay tiviga dalsan xarunta turkiso magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobi ayaa waxa uu shirgudoomiyey kulanka golaha wasiirada oo ku qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha ayaa golaha wasiirada uga warqiyey xaalada guud ee amniga arrimaha abaaraha iyo guud ahaan si siman inay u sameeyaan nase ay ugu gudmadaan dadka abaaruhu saameeyeen iyadoo jubbaland ay wado gurmad baaxadle wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale daryeelka bulshada jubbalandna waxa ay warbixin guud ka bixisay xaaladaha isbitaalka kismaayo dhuubi ceelwa iyo sidoo kale isbitaalada kale ee ku yaala deegaanada maamulka jubbaland shirweynaha caafimaadka oo sanadkii shanaadna waxa layidhaha wasaaraddu ay qabatay ayuu wasiirku u warbixiyay golaha wasiirada kaasi oo qiimeyn lagu sameeyey shaqada wasaaradda iyo sidoo kale adeega bulshada u hayso sidoo kale wasaarado kale ayaa waxaa laga dhegeystay warbixino wasaaradda tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa sidoo kale golaha waxaa looga warbixiyey mase warbixin ay ka siisay abuurista wasaaradda biyaha iyo korontada waxaana inta kulankaasi uu socday sidoo kale la meelmariyey sharciyo dhowr ah horay wasaaradaha amase wasiirada loogu soo diyey taasi ay ka mid yihiin sharciga shaqaalaha dowliga ahayn iyo sidoo kale sharciga shaqaalaha ajaanibka amase shisheeyaha guddiga abaaraha somalilan ayaa waxa ay sheegeen in haatan loo baahan yahay amase ay gurmadi gaarsiiyeen deegaano ka tirsanna gobolka waa gobolada somalilan waryaheena somalilan naga soo warrama axmed dool ayaa inoo soo guddiga abaaraha somalilan ayaa waxa ay sheegeen inay gurmadi gaarsiiyeen deegaana dhowr ah oo ka tirsan deegaanada xukuumadda somalilan iyadoo guddigan sidoo kale amase golaha wasiirada warbixin guuda laga siiyey xaaladda abaaraha ka jira deegaanada somalilan iyo sidoo kale sidii gurmad loo gaarsii lahaay golaha wasiirada oo kulan ku yeeshay hargeysa ayaa waxa ay inta badan amase ay kaga doodeen sidii gurmadka loo gaarsii lahaayay deegaanada waxaana shirka guddoomiyey amase kulankaasi shir guddoomiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku weeriyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa inta badan looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladaha kala duwan sida amniga iyo sidoo kale abaaraha baahsan iyo ka jira deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada somalilan wasiirka warfaafinta somalilan ahna afayeenka xukuumadda saleebaan yuusuf cali koore ayaa markii shirka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii fadhiga lagaga dooday waxaana uu tilmaamay in xaaladaha abaarta ee ka jirta somalilan ay aad u saameysay sidoo kalena shirka intiisa badan diiradda lagu saaray waxyaabaha kale ee shirkaasi laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahay sidii bulshada ay uga taxadiri lahayd waxyaabaha ay ku sheegaan been abuurka iyo tahaweerka inta badan ka socda baraha bulshada waxaana uu golahu shacabka amase golahu shacabka u soo jiidiyey inay ka dheeraadaan wararka goobahaasi laga faafinayo kuwaasi oo ay sheegeen wasiiradu inay yihiin amase wasiirka uu sheegay inay xaqiiqda ka fog yihiin dadayntiina waxaa wasiirka warfaafinta somalilan saleemaan cali koore oo golaha fadhigooda siqad ka dheer uu ku sheegay amase uu kaga hadlay in loo baahan yahay in haatan guddiga abaaraha ay si dheer amase si qoto dheer leh ay u xaqiijiyaan amase gurmadka loo gaarsiiyo deegaanada somalilan warkii aad kala socoteen dhegeystayaal raayan dalsan warna intaa ciddii warkiise waxay jidkada heli karaan baraha aan internet kuleenahay ee radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan matanin warlahelyaabaha talalhel